shirka wasiirada warfaafinta iyo ergooyinka kala duwan ee wasaaradaha warfaafinta ee heer federaal iyo heer dowlad iyo heer iyo heer dowladaha xubnaha ka ah federaalka ayaa horta sidiisaba ka bilaabmay shalay magaalada garowe si fiican baanu u socdaa
waa garta marka shirka wasiir maxaa looga hadlayaa
shirka ajendayaasha looga hadlaya waxay noqonayaan shan shan ajende marka shantaa ajende waxay kala yihiin desinta guddiga wacyigelinta iyo dhamaystirka istaraatiijiyadda wacyigelinta oo shalay aanu laga dooday oo si fiican looga hadlay waxaa kaloo laga hadlay qodob kale oo ah qaabeynta dhismaha xarunta dhexe ee waxsoo saarka warbaahinta oo warbaahinta baranka soomaaliyeed ay yeelan doonto xarun waxsoo saar marka labadaa qodob baa ugu muhiimsanaa shirka intii shalay lagaga hadlay marka welina waa socdaa maantana waa noo socdaa hadii ilahay idhaa waa taa marka maanta iyo maalmaha kale soo socdana wasiir maxaa kaloo looga hadlayaa
maalmaha dambe soo socdaa waxaa looga hadli doonaa diyaarinta anshaxa saxaafadda iyo ogaanshaha heerka uu maraayo heerkii saxaafadda iyo diyaarinta istaraatiijiyadda isku xirka dowlada federaalka dowladaha xubnaha ka ah iyo dadweynaha oo ah media communication strategy marka ajendayaashaasaa looga hadli doonaa labada beri ilaa saddex beri oo soo socda waataa wasiir marka shirkan marka laga soo tago wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wasiirada kale dowlad goboleedyada ee warfaafinta ka qeybgalaya yaa kaloo lagu casuumay oo iyana ka qeybgalaya
shirkan waxaa lagu macsuumay oo furay oo xariga ka jaray madaxweyne ku-xigeenka madaxweyne ku-xigeenka puntland waxaa kale oo oo ka qayb galay khubuuro dhinaca saxaafadda ah oo ajinabi ah waxaa kale oo ka qayb galay saxaafadda madaxa banaan waxaa kaleoo ka qayb galay dadweyne tira maxaa ku dhahdaye shacabka soomaaliyeed qeybihiisa kala duwan
waa garta marka muddo intee leeg ayaa wasiir lagu wadaa inuu shirkan socdo
shirkan waxaan rajeynaynaa inuu dhamaado hadii ilaaha idhaahdo afar beri buu socon doonaa shirkan hadii ilaha idhaa saan u qorsheega waa taa marka gabagabadiisii mudane wasiir maxaa ka filaysaan in laga soo saaro shirkan hadda ka socda garowe
shirkan garowe ka socda waxaan rajeynaynaa shirkan u hoorta daba socdaa shirkii hore ka dhacay magaalada muqdisho oo hadda ka hor sanad ka hor lagu qabtay oo wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiisku ay maaragtay martigelisay haddana waxaa lagu martigeliyey magaalada garowe ee caasimada puntland waxaanan rajeyneynaa in maaragtay haddana halkaa laga sii wado oo dowlad goboleedyada lagu sii lasii gaarsiiyo oo ama ama puntland ama ama koonfur galbeed ama hirshabeelle xiliyada soo socda midkood lagu qaban doono waxaanan rajeyneynaa in maaragtay qodobada aanu hadda ka hadalay aan rajeyneynaa inay wax fiican ama natiijo fiican ay kasoo bixi doonto
waata waxyaabaha sida weyn ee shirkan diiradda loogu saaray adiguna ka hadasho waxaa kamid ah wacyigelinta iyo fariin saxa in bulshada soomaaliyeed la gaarsiiyo iyadoo iskaashanayaan warbaahinta qaranka iyo warbaahinada kale ee dowlad goboleedyada marka iskaashi weyn oo dhex mara ee warbaahinada dalka oo dhan gaar ahaan dowladda iyo dowlad goboleedyada rajeynta leeg ayaa laga qabaa mudan wasiir
aada ugu mahadsantahay su-aal fiican weyi iminkaas imikada laftigeeda dowlad goboleedyada sida sida jubbaland oo kale waa isweydaarsanaa wixii maaragtay dhinaca wacyigelinta iyo maaragtay barnaamijyada ka baxa s n t c waxaanu rajeyneynaa in wacyigelinta la ballaariyo oo t v-yada qaranka oo kuwa stateka iyo t v-ga qaranku ay maaragtay wadaagaan arrimaha ama fariimaha wacyigelinta iyo maxaanku dhahdaayey si si wadajir ah maaragtay ay uga baxaan tviyada statiska iyo ka qaranka